halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysataan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid ah efemyada geeska afrika iyo barta internet-ka oo ah v o a somaly com
galab wanaagsan dhegeystayaal waa khamiis toddobiyo tobanka bisha disembar sanadkuna waa laba kun iyo shan iyo tobanka idaacaddeenana waxaa si wadajir idinkugu soo jeedinaya jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah ibraahim xasan daanduray
qodobada aan idinkugu hayno idaacaddeenna waxaa ka mid ah taliyo ka tirsan biliiska somalilan oo maanta toogasho lagu dilay magaalada berbera waxna dilkaasi geystay askari ka tirsan biliiska oo hadda gacanta lagu hayo imika marxuumkeeda kasyeelay talaajada ku jira ninkeena jeelka ogaadhigay marka shacabka waxaan laleehay guud ahaan gobolka gaar ahaan degmada waxaan u jeedinayaa inay nabadgelyada ilaaliyaan
waxaa kaloo aan idinaynaa soomaaliya oo maanta markii ugu horraysay si toosa tv-ga looga tabanayo lagana daawanayo ciyaar kubadda cagta ah oo ka dhacaysa magaalada muqdisho boqolaal soomaaliya oo ku gudbaxay bartamaha jarmalka iyagoo ka cabanaya sharci la'aan halkaasi ku haysata dooda gaaban iyo weydii dhakhtarka iyo qodobo kalena waan idinhaynaa hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horrayn doonaa warkii dunida
cudurka daacuunka ayaa toddoba qof ku dilay islamarkaasina ku soo ritay shan boqol iyo afartan qof oo kale xerada qaxootiga dhadhaab ee kenya toddobaadyadii tegey sida ay sheegtay hay-adda dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn ee m s f loo soo gaabiyo msf waxa ay ka digtay in xaaladda ay sii xumaan karto toddobaadyada soo socda sababo la xiriira rababka xooggan oo da-aya charles guudire oo ah madaxa hay-adda msf ee kenya ayaa sheegay in mar kasta oo roob xooggan uu da-o ay arkaan in cudurka uu dad badan uu soo rito msf ayaa hadda xarun lagula tacaalo cudurkan ka samaysay xerada dhadhaab oo ay hooy u ah qiyaastii saddex boqol iyo konton kun oo qaxooti badankood soomaaliya iyo suudaanta koonfureeda sida ay sheegayso msf dadka qaxootiga ah ayaa waxaa dhib ay ku qabaan nadaafadda sababo la xiriira musqulaha oo ku yar iyo biyaha oo gaabisa in ka badan sideed kun oo qof ayaa cudurka daacuunka looga daweeyey dalka kenya tan iyo bishii disembar ee sanadkii laba kun iyo afar iyo toban
madaxweynaha ruushiya valadimir putin ayaa sheegay inuu rabo in xiriir wanaagsan uu la yeesho maraykanka madaxweyne putin ayaa sheegay in xiriirkaasi aanu ku xiraan doonin hadba cidda ku guulaysata doorashada madaxtinimada ee maraykanka ee soo socota madaxweynaha ruushiya ayaa arrinkaasi waxa uu ku sheegay shir jaraa'id oo sanadle ah oo uu la yeesho saxaafadda caalamiga ah waxaana uu tilmaamay inuu diyaar u yahay in uu la shaqeeyo madaxweyne kasta oo maraykan ah oo xilka qabta waxaana uu tilmaamay putin in wadahadal uu la yeesho xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry isagoo sheegay inuu u sheegay in maraykanka diyaar u yahay in laysla meel dhigo arrimaha u baahan dadaalkaasi
xogeyaha gaashaandhigga maraykanka ash katar ayaa gaaray waqooyiga ciraaq halkaas oo kulamo uu kula qaadanayo hogaamiyaasha kurdiyiinta si loo ballaariyo dagaalka lagula jiro kooxda isis katar ayaa waxaa garoonka erbil kusoo dhoweeyey khubad talabini oo ah ra-iisul wasaare ku-xigeenka ismaamulka kurdiyiintu waxaana la rajaynayaa inuu la kulmo madaxweynaha ismaamulka kurdiyiinta musaad barzani iyo sidoo kale ciidamada maraykanka ee gobolka jooga kurdiyiinta ciraaq ayaa loo arkay inay muhiim u yihiin dagaal ka dhan ah kooxda isis oo dhinaca dhulka lala galo kooxdaasi daacish ee waddanka ciraaq
madaxa sare ee qaramada midoobey ugu qaabilsan xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in rabshadaha siyaasadeed ee hareeya dalkaasi burundi loo baahan yahay in laga hortago beesha caalamkuna ay jawaab adag ka bixiso zayd raad al xusein ayaa waxa uu u sheegay golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobey maanta uu khamiisa in dalka burundi uu u baahan yahay ilaalada xuduudaha dadaalo dowladda ay hubka uga dhigayso maleeshiyaadka taabacsan iyo weliba qaar kale oo lagu joojinayo hubka ku soo qulqulaya dalkaasi zayd rayd al xusein ayaa waxa uu sheegay in ka badan afar boqol oo qof lagu dilay tiro ku dhow saddex kun iyo shan boqolna lagu xiray tan iyo intii rabshadaha gacanka hadalka ay ka bilowdeen dalkaasi bishii abriil ee lasoo dhaafay maraykanka ayaa soo jeediyey in koox ka socota qaramada midoobay loo diro dalkaasi burundi si ay u soo baarto rabshadahaasi gacanka hadalka ah talena ka bixiyey tallaabooyin lagu dabcinayo xaaladda waxaana golaha ammaanka la filayaa in uu arrinkaasi cod u qaado maanta oo khamiisa gelinka dambe galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kaleda leenahay halkaad weli nagala socotaanna waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan washington taliyihii ciidamada birmadka booliiska ee magaalada berbera ee somalilan aadan guule daahir tallaabo ayaa maanta waxaa lagu dilay magaalada berbera sida uu v o a u xaqiijiyey guddoomiyaha gobolka saaxil fahmi cabdi bidaar taliyaha dhintay waxaa dilay askari ka mid ahaa ciidamadiisa waxaana warbixintan magaalada hargeysa nooga soo diray wariyaheenna v o a barqad maxamuud kaariye taliyaha la dilay aadan guuleed daahir oo loo yaqaanay tallaabo oo ahaa taliyihii ciidamada birmadka booliiska ee gobolka saaxil ayaa dilkiisu dhacay kadib markii askari ka mid ahaa ciidamadiisa uu maanta rasaas ka furay guddoomiyaha gobolka saaxil fahmi cabdibidaar oo aan khadka telefoonka kula xidhiidhay ayaa ii xaqiijiyey dhacdadan waxaana xusay inuu ka guddoomiye ahaan aanu sidaa uga sii fogeen goobta dilku ka dhacay marka uu falku dhacayay islamarkaana ay markiiba goobta gaadheen waxaanu intaa ku daray in askariga falka geystay uu amar diidda ku kacay kadib markii taliyaha dhintay uu amar siiyey balse halkii uu uga hoggaansami lahaa uu toogashada geystay guddoomiyuhu waxa uu sheegay in ninka falka geysta ay ciidamada ammaanku gacanta ku dhigeen islamarkaana sharciga lala tiigsanayo meydka marxuumka la dilay ayaa la geeyay cisbitalka guud ee magaalada iminka marxuumkii kalaajada ku jira ninkiina jeelka gaadhiyey marka shacabka waxaan guud ahaan gobolka gaar ahaan degmada waxaan ujeedinayaa inay nabadgelyada ilaaliyaan fiiska noo iska dhamaanaya bismillah insha allahu tacaala waxaan rajeynaynaa inay hawshaasi iska gabagabowdo geesta kale dadweyne ka gadooday falkan ayaa maanta isu soo bax dilkan ay kaga soo horjeedaan ka sameeyey magaalada berbera walow inta laog yahay aanay wax khasaaraha ka dhalan isu soo baxan oo ciidamada ammaanka xoog ku kala eriyeen haddana waxaa jira dad loo xilxidhay hase ahaatee guddoomiyaha gobolka saaxil fahmi cabdibidaar oo aan wax ka weydiinay tirada dadka la xidhxidhay ayaa sheegay in aanay tiradoodu badnayn islamarkaana uu amray sii deynta dadka la xidhay oo aanay hadda wax cid xidhani jirin hase ahaatee ma jiraan warar madax bannaan oo si rasmi ah xaqiijinaya arrinta xadhigga barkhad maxamuud kaariye v o e hargeysa
soomaalida ku nool magaalada erfort ee gobolka thurigan ee bartamaha dalka jarmalka ayaa maanta isugu soo baxay dibadbaax ay ka hordhigeen waaxda sharciyada ee gobolkaasi thurigan oo dadkaasi degan islamarkaasina dadka ay yihiin kuwo dhowaan soo galay waddanka waxay ka cabanayaan sharci la-aan haysata haddaba ridwaan xaaji cabdiweli ayaa warbixintan ka soo diray stuudiyaha v o a ee london boqolaal soomaali ah ayaa maanta waxay isugu soo baxeen aqalka sharciyada laga bixiyo ee magaalada eefaat ee gobolka turigan ee ku yaala bartamaha dalkaasi jarmalka waxaana dadkaasi ay ka cabanayaan in muddo laba sano ah aan la siinin wax sharci ah dhibaatooyinka sharci la'aanta ay ka qaadeen waxaa sidoo kale ka mida inaanay heli karin waxbarasho xiis cabdisalaan cilmi oo ka mida dadka soomaalida ee ka qaybgelaya dibadbaxaasi maanta dhacay ayaan weydiiyey waxyaabaha ugu waaweyn ee cabashada ay ka muujinayaan waxaan joognaa gobolka trugan magaalada airport ee germany baan joognaa waddanka germany waxaa ku nool gobolkaas isagaa waxaa ku nool dad tiradoodu gaaraysa laba boqol iyo konton qof ayaa ku nool laba boqol iyo kontonkaa qof inta aan ognahay saddex qof ayaa sharci ka leh oo laba kun iyo tobankii soo gashay dadkan dambe laba kun iyo afar iyo toban ilaa laba kun iyo shan iyo toban ilaa iyo laba kun iyo saddex iyo toban ayay soo galeen wax sharciga oo ay leeyihiinna ma lahan qaar ayaa iskuulaadka baran jiray iskuulaadkiina mar baa laga joojiyey inkasta oo hadda mudaharaadadan intii ay bilaabmeen la fasaxay iskuullada waxay dadkaanu ka caamanayaan in ma interfaywgooda iyo macluumaadkooda la dejiyo waxbarashadana loo furo sharciyadana loogu dhaqsado intaa ayay ka cabanayaan waana loo ogolaaday in maaragtay ay codkooda iyo dareenkooda muujiyaan waxaana loo ballan qaaday hadda mudaharaadadan kuwii ka horreeyey waxaa loo ballan qaaday in aan qof soomaaliya la celinayn sharciyadana la siinayo ayaa loo sheegay balse dad dhaqaaladoona waa inayna noqone dad wax dhibaato ka soo cararay waa inaad noqotaan oo aada muujisaan dareenkiina sidaas madaxda jarmalkay ka soo baxday marka mudaharaadkan sidaas ayaa lagu ogolaaday dhibaatooyinka ugu faraha badan ee dadka soomaalidu ay la kulmaan marka iyagu qaxootiha ay soo gaaraan dalalka qaaradda yurub qaarkood ayaa waxa ay tahay inaanay goobahaasi ka jirin safaarado ka caawiya sidii ay sharciga ku heli lahaayeen iyo khilaafaadyada siyaasadeed oo mararka qaarkood saamayn ku keena dadkaasi qaxootiga iyagoo markii horeba tabar darnaa soomaalidu way qaybsanayd dhibaatada ugu weyna awal soomaalida ayaa isku keentay qolo kastaa xaflad bay dhigataa iyagoo magac soomaaliyeed isku dhiibay ayay xaflad dhigatay oo dadkuba soomaalida maaha miyaa baa la yidhi sidaa ayaa soomaalida markii hore looga shakiyey hadda markay waxba waayeen oo waddanka jarmalka sharci ka waayeen ayay tawfiiqda waafaqeen dalka jarmalka waxa uu ka mid yahay dalalka ay sida weyn ugu soo jabeen qaxootiga ka soo firxanaya dalalka ay colaaduhu ka jiraan qaxootiga ugu badan ee dalkaasi hadda ku suganna waxa ay yihiin kuwa ka yimaada dalka siiriya waxaase jira boqolaal soomaali ah oo soo gaaray dalkaasi sannadihii ugu dambeeyey ridwaan xaaji cabdiweli v o a london
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somaali com bogga v o a somaali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykarafoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
kulan saddex geesood ah oo ay ka soo wada qayb galeen mas-uuliyiinta maamulada degmooyinka beledxaw mandheera iyo suufka oo ka kala tirsan soomaaliya kenya iyo etoobiya ayaa maalintii labaad waxa uu ka socdaa degmada mandheera ee gobolka waqooyi bari kenya kulankaasi ayaa saddexda dhinac waxa ay uga hadlayaan sida ay isaga kaashan karayaan dhinaca amniga xuduudda haddaba caashi ibraahim aadan ayaa khadka telefoonka ee mandheera wuxuu kula xidhiirtay isuduwaha hay-adda d b g ee mandheera oo kulankaasi soo qabaqaabisay aadan cabdiraxmaan maxamed waxaanu ugu horreyn weydiisay goobta kulanku uu ka dhacay ama ka socdo aad macsanta caawash kulankaas wuxuu ka dhacay magaalada mandheera wuxuu soo bilowday shila maalinta waa maalintii labaad weeye mar koowaad waxaa soo qaban qaabisay hay-adda d b g waxaana lagu salaynaya baahi jirtay oo ah xagga amniga xuduudaha maadaama ay amni darro badan ka jirtay deegaanka madheera ama saddexaadka madheera sidaad ogtahay madheera waxay xuduud leedahay baled xaawo oo soomaali ah suufta oo dhanka kenya ah wax wada shaqeyn ahoo ka dhexeeyey maamulada ma jirin sidaa darteed shacabkii dhib badan bay ku qabeen oo dee qofkii laga shakiyaba un dee mid la iska xarixiyo mid la diro marka dhibaatooyinkaas awgeed markaan ogaanay baan waxaan go-aansanay inaan maamulada isku xirno oo ay bal ka wada hadlaan dhibaatooyinka ka jira xuduudda ah shaluu soo bilowday hadduu alla idin wuxuu soo gabagaboobayaa afarta galabnimo ay maanta hadduu ilahi raad insha allah ilaa iyo hadda waxyaabaha la isku soo qaaday marka maxaa ka mid ee ku saabsan walaaca ka taagan dhinaca xuduudda saddexagalka ah kolley tabashooyin badan baa jiray oo dhanka maamulada ah maadaama dad badan oo dhinacyadan sida etoobiya iyo iyo soomaaliya wax tabanayo badanaa waxay lahayn kenya xoogayaa farta lagu wada godayo oo wada shaqeynteeda aada u liidato shacab badan oo dhinacyadaas ka yimid weliba dhanka soomaaliya oo inta la qabtay meel lagu sheegay aysan jirin wax iskaashi uusan ka dhexaynin marka waxyaalaha waxay u badnaayeen un caqabadaha jiro baa laga wada hadlayay waxa kale oo haddana laga hadlaya waxaa weye bal sidii loo gudbi lahaa caqabadahaas iyo sidii loo wada shaqayn lahaa si waad garanaysaa de soomaliya waxay ku mamahdaa laba laba maroodi meeshay ku dagaalamaan caws waa ku baabaa marka shacabkia meesha ku rafaaday wada shaqayn la-aanta ka jirta ka dhex jirta maamulada awgeed shacabkaas waa kuwa ma kuwa reer mandheera mise guud ahaan shacabka degan xuduudda casha sidaa la socota mandheera iyo baled xaawo iyo sufta waxaa wada degan saddexaalkan dad soomaali ah oo haba yaraatee waxba aan ku kala duwaneyn xagga dhaqanka xagga nolosha waa dad reemiya ah reer gura-a marka xuduudan la sameeyeyna macnaha wax haba yaraatee oo kala celin kara ma ahan waa dad waxyaaba badan iskaga tiirsan marka ba sidii dhaqdhaqaaqoodaas iyo waxyaalahaas aan la jeri karin ay usii socon lahaayeen arrimaha amniga iyo waxyaalaha dhibaatada xuduudda ka jirana loo xakameyn lahaa unbay waxyaalaha muhiimadda ay meesha lagaga hadlaya mas-uuliyiinta markaa saddexda dhinac ka socotay ee kasoo qayb gashay kuwa maad ka carabaabi kartaa
waxaa kamid ahaa county commissionka madera oo ah macnaha d c da camal wuxuu matalaa d c da dhigiisa oo beled xaawo ah asna oo la yihahdo yusuf maxamed cabdiqaadir iyo sidoo kale maamulka degmada suufka uu hogaaminayo guddoomiyaheeda ayagana saddexda way dhinacaba way jooga meeshu iskugu yimaadeen waxaa kale oo meesha joogay ururo badan oo ka ka socda bulshooyinka kala duwan sida hay-adaha marka waa waa la dhamaaba waan ku dhihi karaa waxaad ii sheegtay markaa aadan kulanka inuu shalay soo bilowday maanta afarta galabnimona la rajaynayo inuu soo gabagaboobo marka bal waxaad ka warantaa waxyaabaha ay rabaan saddexdaasi maamul ama saddexdaasi degmo mas-uuliyiinta ka socda ee kolleyba kala matalaya saddexdii dal waxyaabaha ay rabaan in halkaasi ay ka dhashaan xal loogu helayo xuduudda maxaa ka mid waxaan hore u ogeyn in kenya ay iyadu mar horeba go-aansatay inay halkaasi gidaar ka dhisto inkastoo qayladhaan badan ay ka yeertay marka maxay rabaan ugu dambeynta inay kusoo gabagabeeyaan ama xalka uu noqdo horta kulankan wuxuu ahaa janis dhammaan dhinacyada meesha iskugu yimid bal in ay horta isu yimaadaan maadaama ayaga hore isku dalbanin oo wayba sheegeen maamulka baled xaawo dhankii baled waxay sheegeen in dhowr jeer ay xiriir madheera la sameeyeen balse aysan wax jawaaba ka helin balse rabitaanka guud ahaan marka aan kusoo koobo waxaa weeye inay dadkii ayaga isfahmaan oo hadda wixii ka dambeeya isla jaan qaadaan si arrimaha xuduudaha ka jira iskaga kaashadaan xagga bulshada iyo xagga dhaqaalaha iyo xagga amniga dhammaan oo bulshooyinka dhinacyada ku wada dhaqan si nabad ugu wada noolan lahaayeen dowladahana iskaashi xag walba ay u wada yeelan lahaayeen rabitaankooda waa intaas
dadkaad carabka ku dhufatay ee la sheegayo in dowladda kenya ay qabatay oo ilaa iyo haddaan meelna lagu sheegin nolol iyo geeri iyaga ma laga hadla kolley casha dadka de kolley baahida waa waa la sheegayay waxyaalaha caqabadaho jiro balse waxyaala waxaa jiro ay ka gaabsadeen dhammaan in si babliga loo sheego waxayna kolley carabkooda dhiftay inay si gooni ahaan isu arki doonaan ayna ka wada hadli doonaan wax tiraa ma lahaya amaba tira koob guud oo ku saabsan dadka la tabaya ee maqan ilaa hadda intii aan dhagaysanaynay maadaama sidaan ku sheegay ay ka wada gaabsadeen in ay carabaabaan laakiin ilaa hadda intaan meesha fadhinay waxaa dhanka bale waxaa kasoo yeertay in shan qof oo laga soo qabtay deegaanka cumar jirico oo reermiyi ah oo dhanka soomaaliya gedo ka yimid ilaa hadda meel ay cirib ijaan dhigeen aan la sheegin marka u dambeysayna ay ay gacanta ku dhigeen ciidamada ammaanka kenya intaa unbaa hadda meesha laga sheegay
wuxuu ahaa kaasi wuxuu ahaa aadan cabdiraxmaan maxamed ah oo isagu ah isuduwaha hay-adda d p g ee madhera wuxuu u waramayay caashi ibraahim aadan
waa tahay soomaaliyana maanta markii ugu horreysay taariikhda waxaa si toosa caalamka looga daawanayaa ciyaar kubadda cagta oo hadda ku dhex maraysa garoonka banaadir stadium ee magaalada muqdisho labada kooxood ee hegan iyo horseed ee koobka jenaraal daa'uud oo ah koobka labaad ee soomaaliya ciyaartan oo hadda qaybteedii labaad socota ayaa waxa uu soo daawasho tagay dad aad u fara badan oo taageerayaal ah madax ka tirsan dowladda soomaaliya iyo kuwa ciyaaraha intuba haddaba waxaa garoonka ku sugan wariyaha v o a ee muqdisho saynab abuukar oo hadda si toosa khadka ugu jirta saynab haddaad maqasho sida jawiga uu yahay iyo ciyaarta bal sharaxaad guud inaga sii
aad baad umahadsan tahay jawiga wuxuu yahay guud ahaan mid xamaasad leh waxaana garoonka banaadir stadium degmada cabdilcasiis ee gobolka banaadir magaalada muqdisho soo buux dhaafiyey kumanaan taageerayaal kala duwan oo labada koox ah mas-uuliyiin kala duwan dowladda soomaaliya kuwaas oo isugu jira wasiiro xildhibaano waxaa ii muuqday wasiirka dhalinyarada iyo isboortiga sidoo kale guddoomiyaha xiriirka soomaaliyeed ee kubadda cagta madax kala duwan saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda iyo weliba qaybaha kala duwan ee bulshada maadaama markii ugu horreysay taariikhda soomaaliya ay tahay ciyaaraha kubadda cagta soomaaliya in maanta ciyaartii ugu horreysay si toos ah oo life ah looga daawanayo ee dunida dacaladeeda iyo soomaaliya waana ciyaarta kama dambeynta ee koobka generaal daawuud oo si toos ah iminka daawashadeeda ay kaga socoto telefishinka qaranka soomaaliya n s n t v isla markaana fududeyneysa ee hongkong nafteed sidaad maqlaysaba garoonka waa mid xamaasad leh iyadoo taageerayaal fara badan oo kala duwanna ay goobta ku kala sugan yihiin ciyaarta kama dambeynta ee iminka ka socota banaadir stadium magaalada muqdisho waxay dhex maraysaa kooxaha militariga soomaaliyeed ee horseed iyo kooxda kubadda cagta booliska ee hegel waxaana markii hore goolka ka hormaray kooxda hegan iyadoo qaybta dambe markii laysku soo laabtayna kooxda horseed ay gareejeysay islamarkaana ay keentay ay hal kale ay u saarisay kooxda markaasi hegan taasna waxay ka dhigan tahay ciyaarta in iminka ay tahay laba iyo hal islamarkaana ay ay jireen kooxo qaar oo markaasi roobto ka qaatay ciyaarta intay socotay waa kooxda horteed oo iminka ku dheeleysa sagaal ciyaaryahan markii horena marka ciyaaryahan laga siiyey calaamada casaanka waxaana xusub mudan labada kooxood ee goobta ku wada dheelaya waxaa sidoo kale u ciyaaraya ciyaartooy laacibiin ah oo labaduba ajnabi kale ah islamarkaana koox kasta oo labada dhinac ka kala tirsan waxaa u dheeleysa afar qof oo ajnabi ah oo ciyaartooy ah taasna waxay ka dhigan tahay koox walba inay maanta si aada isku soo diyaarisay maadaamay tahay markii ugu horreysay si life ah ee ciyaarta loo daawanayo dadweyne kala duwan ayaa qaarkood goobtan ku sugan waxaan ku hormarayaa mid kamid ah taageerayaasha kooxaha magacaaga sidaysa u aragtaa ciyaarta ciyaarta taageerta
anigu waxaa ahay ciyaartooyda waxaan taageersanahay fikir guud ah waxaan taageersanahay magaciisa aad iyo aad maanta wallahi dareenkeena aad u xun yahay maadaama oo hadda in nagala bedera waayo waaka aad iyo aad waa waa nin jabsanahay maanta laakiin hadda marka hore waxaan rajaynayna inaan badinayno haddana waxaan rajaynayna insha allah inaan badinayno insha allah haddana ciyaartooyda waa kala duwan yihiin kooxo kala duwan oo taageerayaal ayaa goobta ku sugan qaarkood waxay taageerayaan kooxda horteed oo iminka iyada ciyaarta laba iyo hal kaga horeysa kooxda hegan magacaaga siduu yahay dareenkaaga dareenkayga aad iyo aad u saacsan yahay maadaama soomaaliya maanta markii ugu horeysay ciyaar leed laga tirsaday adduunka anigoo taageersan ciyaartooyda xoogga dalka soomaaliya horteed maasha allah maasha allah aad iyo aad aan u arkaa nabadana way fiican tahay waxaa ilaahay ka baryaan nabadaan mid sii weynilaa ma siiyo waa maasan tahay magacayga waa cabdirashiid tandheere waxaan ka tirsanahay weriyaasha ka howlgala magaalada muqdisho ciyaartana waa daawanayaa aadaan ugu faraxsanahay ciyaartana waa weerar weerar celis laakiin ana ku dheerata weriyahan waxaa taageersanahay horteed tiimka horteed taageersanahay
weriyaal kala duwan oo ka kala socda telefishinada soomaaliyeed iyo kuwa u shaqeeya warbaahinta dibadda ayaa ku sugan garoonka banaadir stadium oo ammaantiisa si aada loo adkeeyay iyadoo ciidamo fara badan oo kala duwanna ay ku sugan yihiin stadiumka marka laga soo galaya albaabka horena wuxuu yahay mid si aad ah loo marayo baaritaano kala duwan taasoo micnaheedu ay tahay in maanta garoonka uu si fria ah kusoo gelayay qof walba oo taageero ah iyo madaxda kala duwan iyo guud ahaan shacabka maadaama markii hore tikid loo goosan jiray in gudaha garoonka lasoo gala madax kala duwanaa goobta ku sugan guriyaasha laftooda si aad ayay u mashquulsan yihiin ciyaarta magacaaga iyo dareenkaaga siduu yahay waa mahadsaned kinab waa magacii maxamed qays xamed maxamed waxaa katirsanay idaacadda kulmiya aan ku suganahay maanta mid aad u wanaagsan oo kumanaaina ayay u qabanayaan ciyaartuna aad u sareeya oo waxaa anigu taageersanahay kooxda kubadda cagta ee horseed oo laba gool iyo hal ka horkaaysa natiijada kooxda hegan iyaduna sidaa ayay samaynaysaa inkastoo gool lagu leeyahay waxaan rajeynaya natiijada ciyaartan
waad mahadsan tahay kumanaan qof ayaa goobta ku sugan iyagoogoankana weli ay ciyaarta socoto islamarkaana dadku ay yihiin kuwo kala duwan qaarkood waxaay taageerayaan kooxda horteed qaarna waxay taageerayaan kooxda hegan taageerayaasha laftooda waxaa ka muuqanaya dareen kala duwan qaarkood waxay yihiin kuwa marka uu gool ku dhashaba si aada ugu saacbinaya kooxaha kala duwan ee goobta isugu yimid mas-uuliyiinta laftooda ayaa laga yaabaa inay la kala safan yihiin kooxaha goobtan ku sugan waa tahay aad baad mahadsantasin marka haddaan ku weydiiyo su-aasha ugu dambeysa ee ciyaarta qeybtii dambe ayaa la ciyaaraya dabcan sida muuqata ma inoo sheegi karaysaa inta hadda ciyaarta ka harsan maadaama laba gool iyo gool hadda horseed oo qof uu ka maqan yahay oo calaamada rosa laga siiyey ay ku hogaaminayso laba gool iyo gool imisa daqiiqa ayaa ka harsan haddii aad la socotaan
ciyaarta daqiiqado yar un baa ka harsan maadaama ay tahay qaybtii labaad ee ciyaarta islamarkaana laba iyo hal ay ka hogaaminayso kooxda hobteed mas-uuliyiin kala duwan oo goobta ku sugan waxaa ka mid ah guddoomiyaha xiriirka soomaaliyeed kubadda cagta cabdiqani saciid carab oo isagu aan weydiin doono su-aala ku saabsan arrintan iyo sida ay maanta wax u socdaan inkastoo guddoomiyaha iminka uu si life ah telefishinka ugu jira waxaan ku horumari doonaa wasiir wasiirka dhalinyarada iyo isboortiga nuux isagoo aan weydiin doono dareenkiisa iyo sidaa maanta ay tahay wasiir ka waran sida ciyaarta u socoto
walahi waa waa wa waa horumar badan u gaadhay isboortiga soomaaliya inay tahay maanta markii ugu horreysa la fiirsanayo ciyaarta life runtiina rajo abuurka iyo horumarka dalku gaaraya ayay daliil cad u tahay ciyaartaan maanta fiirsanayno ay wada ciyaarayaan labada ciidana booliska iyo milatariga laba kooxood aada u weyn marka dareenkeena aad buu u sarreeya
so ciyaarta wasiir abaad mahadsan sidee baad ugu diyaar galowdeen ka dawlad ahaan qabanqaabada iyo in maanta markii ugu horreysay si life ah ciyaartan loo daawado iyo doorka wasaaradaada arrintan kaga aad
wallahi diyaargarowgan aada buu u sarreeyaa sababtoo ah yani in loo diyaar garoobay tan aynu maanta fiirsanayna daliil waa dawladduna waxay aada ugu hawlan tahay iyo dhammaanba kooxaha isboortigu sidii isboortiga soomaaliya uu u buuxin lahaa kaalintiisii diyaar garow iyo horumar badan aan ugu jirno sidii loo heli lahaa sboorti ay dhama dhammaan ay dhamaystiran yihiin kaabayaashiisu marka bilow wanaagsan ayuu maanta kan yahay diyaar garow aada u wanaagsan saaxiibka colaad waa mahadsan tahay waana u mahad celinaa wasaaradda isboortiga wasaaradda warfaafinta iyo dhammaan wasaaradaha qayb ka geystay iyo saxaafadda o dhan muxuu ahaa runtiina dareen wanaagsan bay leedahay
waa mahadsan tahay wasiirka dhalinyarada iyo isboortiga ayuu kaasi ahaa nuux waxaa kaloo goobta ku sugan wasiir ku-xigeenka warfaafinta wasiir cabdullaahi colaad rooble ka waran wasaaradda warfaafinta iyo sida aad iskugu hawsheen inaad maanta ciyaartan life ka dhigto wasiir
bismillahi raxmaan raxiim aada iyo aada umahadsan tahay waa ku faraxsan nahay maanta garoonkii kubadda cagta muqdisho inuu maanta ciyaar life ay ka socoto sida wasiirka sportiga uu sheegayba runtii bilow fiican waaye wasaaradda warfaafintana runtii garab weyn ay ka geysanaysaa iyadoo ciyaartaana difooda kabinaysa aada iyo aada runtii isdhexgalka bulshada iyo soo celintii noloshii magaalada muqdisho runtii qayb weyn ay ka qaadan doontaa waxaana rajeynayaa inay sii socon doonto ciyaarahan oo kale si toosa loo felin doono bulshada caalamka sooma bulshada soomaaliya caalamka ku nool dhamaantood
waa tahay zaynab runtii a wasaaradda wasaaradda warfaafintana waxay kaga dhigan tahay horumar ballaaran oo ay u qaaday dalkii shacabka ay u qaaday wuxuuna sorry marka aada iyo aada runtii farxad aada u weyn noo tahay wasaaradda warfaafintana sida hore aan u sheegay waxay kaga dhigan tahay guul runtii taariikhi waana bilow fiican waana sii wadi doonaa insha allah ciyaaraha soo socdana life si in lagu tabiyo
waa mahadsan tahay wasiir ku-xigeenka warfaafinta ee soomaaliya cabdulaahi colaad rooble ayuu kaasi ahaa waa taa waad mahadsan tahay zaynab waktigaagii aadna siisay adigiiyo garoonka intaanan ka bixin guddoomiyaha xiriirka soomaaliyeed ee kubadda cagta cabdiqani saciid carab ayaa isagu wuxuu rabaa inuu ka hadla bal sida xiriirka soomaaliyeed uu isugu diyaariyay ama isugu howlay markii ugu horeysay inay hawshan qabtaan diyaargarowgeene sidee buu yahay cabdiqani
waa mahadsan tahay diyaargarowgeena waa sidaa ujeedo laakiin wakti dheeraa laga soo shaqaynaya oo aan micnaha ku taamayna in soomaaliya mar laga fiirsado cayaaro toos ah ee aan ku ekeen dalka gudihiisa dibadiisana micnaha laga daawado waana wax aan gelinay wakti dheer ka badan muddo hal sana runtiina maanta ayay ilaahay agtiis ka suurto gashay inaan inay hirgasho waxaana ku qanacsannahay in bilowgan uu bilow fiican noo noqday ayna runtii uga mahad celinayna saacidaadda ay naga saacideen telefishinka qaranka soomaaliyeed iyo home connect oo noo suurtageliyey in cayartaan ay saas u baxdo laakiin waa shaqo dheer oo wakti badan aan gelinay maantana noo hirgasho shaqadan waxaan ku jirnay in cayaarahaan life husdayna hal sano iyo bar ayaan ka daba shaqaynaynay sidaan usii dayn karno inaan helno cid toos wax usii dayn karto oo qalabkeedi wadato ku filan inaan helno television noo sii dayn kara inaan helno micnaha qaabab isku aadan iyo si loo hirgelinaha marka hal sano iyo bar in ugu qaatay ilaa aan maanta soo gaartay wallahi dalka oo dhan uu micno uga dhegan yahay keliya kubadda cagta soomaaliya maaha dadweynihii soomaaliyeed oo dhan aa ku faraxsan dowladda soomaaliyeed aa ku faraxsan dadka ciyaaraha jeclaaya ku faraxsan soomaalida dibadda ku nool aa ku faraxsan yacni waa wax wada taabanaya dhammaan ummadda soomaaliyeed kuwa dalka gudihiisa jooga iyo kuwa dibaddiisa jooga intaa wada taabanaya marka waxaa guulaystay xiriirka soo kubadda cagta keliya maaha waxaa guulaystay dalka oo dhan ayaa guulaystay ummadda soomaaliya waa- waan ujeedaa siday dadku ugu faraxsan yihiin waxaa kaloo aan ku faraxsanahay in dibaddina laga soo wacayo soomaalida dibadda ku nooleed ay leeyihiin maskaxda ma- waxa socda mase waa wax joogitaana ay arkayaan ilaa anagoo garoonka dhex joogna ee macnaha nalaga tuso ayna arkaan marka runtii wax dalka dadka nagu soo haysa waaye laakiin aan rabna inaan joogteen haddii ilahay En, eh, ahmiyadda uu noo leedahay en, cayaartan cayaar gaar loogu xusay ma ahan in ayada toos laga dhigo laakiin xilligii laga shaqaynayay xilligii laga shaqaynayay macnaha in oo en, cayaar oo toos aan sii dayno iyo maxaa la yidhahdaa ii sheeg iyo cayaartan ayaa isku soo beegay micnaha isku soo beegmay in maaragtay ii sheeg en, toos ay ku baxdo markii wada tashiga aan dhamaystiranay hon connect iyo s n t v intay isla qaabeenay oo ay macnaha naga ballan qaadanay dheen hadda waan sii dayn karnaa waqtina u haynaa iyo cayaarta finaalka waqtiga aan qorsheynay ayaa isku soo aaday laakiin ma aha wax cayaartan loogu talagalay waa wax sii socon doona laakiin nasiibay u yeesheen heshiiskeenii iyo wa- wixii in la hirgeliyo iyo cayaarta ay isku soo beegantay laakiin wax gaara ma jiro
waa tahay e, aad iyo aad baad umahadsan tahay taasi waxay ahayd e, zaynab abuukaran maxamed e, wariyaha v o a oo si toosa sidoo kale la hadlaysay oo cabdiqani saciid carab gudoomiye xiriirka soomaaliyed ee kubadda cagta ciyaartan oo markii ugu horreysay taariikhda soomaaliya si toosa caalamka oo idin looga daawanayo ee kooxaha hegan iyo horseed ayaa waxa ay maraysaa qaybihii ugu dambeeyey iyadoo naadiga horseed laba gool iyo gool ku hogaaminaysa dhegeystayaal wixii kusoo kordha e, ciyaartaasi waan idin soo gudbin doonaa
halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan washington waxaan soo gaaray qaybihii ka harsanaa idaacaddeenna qodobada idin ku soo maqalna waxaa ka mid ah dooda gaaban iyo weydiiyey dhakhtarkaasi yeeshay intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa qodobadii warka ugu doorka roonaa
cudurka daacuunka ayaa toddoba qof ku dilay islamarkaasina ku soo ritay shan boqol iyo afartan qof oo kale xerada qaxootiga dhadhaab ee kenya toddobaadyadii tegey sida ay sheegtay hay-adda dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn ee m s f m s f waxa ay ka digtay in xaaladdu ay sii xumaan karto toddobaadyada soo socda sababo la xiriira roobabka xooggan ee da'aya madaxa hay-adda m s f ee kenya ayaa sheegay in mar kasta oo roob xooggan uu da'o ay arkaan in cudurku dad badan uu soo ridanayo madaxweynaha russiya valadimir putin ayaa waxa uu sheegay inuu rabo in xiriir wanaagsan uu la yeesho maraykanka madaxweyne putin ayaa waxa uu sheegay in xiriirkaasi aanu ku xiraan doonin cidda ku guulaysata doorashada madaxtinimada ee maraykanka ee soo socota madaxweynaha russiya ayaa arrintaasi waxa uu ku sheegay shir jaraa'id oo sanadla ah oo uu la yeeshay saxaafadda caalamiga ah waxaana uu tilmaamay inuu diyaar u yahay in uu la shaqeeyo madaxweyne kasta oo maraykanka ah oo xilka qabta
xogeyaha gaashaandhigga maraykanka ash carter ayaa gaaray waqooyiga ciraaq halkaas oo kulamo uu kula qaadanayo hogaamiyaasha kurdiyiinta si loo ballaariyo dagaalka lagula jiro kooxda isis carter ayaa waxaa garoonka irbil ku soo dhoweeyey khubad talabani oo ah ra-iisul wasaare ku-xigeenka ismaamulka kurdiyiinta waxaana la rajaynayaa inuu la kulmo madaxweynaha ismaamulkaasi kurdiyiinta ee masuud barzani iyo ciidamada maraykanka ee gobolka jooga madaxa sare ee qaramada midoobay ugu qaabilsan xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in rabshadaha siyaasadeed ee hareeya dalkaasi burundi loo baahan yahay in laga hortago beesha caalamkuna ay jawaab adag ka bixiso zayd raad al xuseen ayaa waxa uu sheegay una sheegay golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay maanta oo khamiisa in dalka burundi uu u baahan yahay ilaalada xuduudaha dadaalo dowladda ay hubka uga dhigayso maleeshiyaadka taabacsan iyo weliba qaar kaleeto oo lagu joojinayo hubka kusoo qulqulaya dalkaasi zayd raad al xuseen waxa uu sheegay in afar boqol oo qof in ka badan lagu dilay tiro ku dhow saddex kun iyo shan boqolna la xiritanayo intii rabshadaha gacanka hadalka ay ka bilowdeen dalkaasi bishii abril ee lasoo dhaafay
galab wanaagsan dhegaystayaal mar kale ayaan idin leenahay waxaadna dhegaysanaysaan v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa washington toddobaadkan waxaa magaalada baris ee dalka faransiiska lagu soo gebagabeeyey shir looga hadlayay isbeddelka cimilada adduunka iyo sida loo yaran karayo saameynta ay markaa ku yeelato dalalka dunida soomaaliya waxay ka mid tahay dadka ay isbedelada cimiladu saameynta ku yeelatay warbixintan oo ah midii afaraad warbixinno taxana oo dhowaantan idiin soo gudbinaynay ayaa waxaa lagu eegayaa saamaynta saameyn inta leeg ayay tahay oo ay ku yeelatay isbeddelka cimilada dalka soomaaliya waxaana magaalada hargeysa ka soo diray wariyaha v o a barkhad maxamuud kaariye
walow inta badan isbedelada ku yimaada cimiladu siday horeba u sheegeen khubrada deegaanku ay ku yimaadaan sababo u badan ficilladad samee ah oo ka dhaca arlada dusheeda haddana cidda inta ugu badan dhibtoodu soo gaadhaa waa noolaha guud ahaantii xoolodhaqatada beeralayda iyo guud ahaan dadka ku dhaqan mandaqada geeska afrika ayaa dhibanaha ugu badan ee isbeddelka cimilada ah waxaa jira baahiyo isa soo taraya oo dhinaca cuntada biyaha iyo quudka kale ee dad iyo xoolaba ah ay u baahan yihiin dadweynaha ku dhaqan mandaqada geeska afrika aamina waa hooyada ah waxaanay ka mid tahay dadka beeralayda ah ee isbeddelka cimiladu saameynta baan ku yeelatay waxaanay ka hadlaysaa dalabka ay bulsho ahaan qabaan dee waxaan soo jeedinaynaa in wax walba lanala soo gaadho oo lana caawiyo oo waanu itaal darannahay dad iyo xoolo adig ninkaana arkaya waxaa isweydiin mudan xalka ay aqoonyahanka deegaanka iyo cimiladu u arkaan inay tahay ta lagaga gaashaaman karo waxyeelooyin badan oo qaarkood dhaceen qaarna kusoo ful yeelan karaan guud ahaan bani aadamka gaar ahaan dadka soomaalida ah ee ku dhaqan geeska afrika ee ay sababtu u tahay isbeddelka cimilada waa kan axmed ibraahim cawaale oo ka hadlaya marka laba wax baa lagaga hortagaa maaragta laba laba siyood baa loo eegaa marka la maaraynayo isbeddelka cimilada waxa weeye yaraynta dhibaatada isbeddelka oo ah ma garanaysaa in naqasyadii baxayey ee hawada wasakhaynayay in la yareeyo waana ta laga hadlayey baris lagaga hadlayay iminka oo ahayd ma garanaysaa sidii bal loo dhimi lahaa naqasyadan baxaya ee hawada wasakhaynaya laga hadlayey ta labaadna waxa weeye in dhirta aad iyo aada loo beero waxay dhahaan waa carbon sequestration bay yidhahdaan oo micnihii dhirtu kaarboonka way nuugaysaa waanay qabanaysaa marka labadaasiood marka guud ahaan si loo maareeyo isbeddelka cimilada caalamiyan iyo locally iyo waxa weye horta shuruuc deegaan waa shuruu waa shuruucda caalamiga imika laga hadla ama baris ha noqoto ama ha noqoto kuwa dalalka gaari leeyihin inagu waxaan leenahay environmental policy ama ama ama deegaanada soomaaliyeed waa policyga environmentku waa waa ka jiraa ama waa la samey marka fulintoodii ku dhaqankoodii iyo ku dirqintoodii ku dirqintaasi waxay tahay qofkii dhibaato keenaa inuu inuu inuu dembigii qaato geesta kale inta badan qorshuhu waxa uu ka mid yahay waxyaabaha ugu badan ee laga duuli karo si looga hortago dhibaatooyinka dhashay cimilada isbedelaysa haddaba ma jirtaa qorshe cad oo ay dowladda somalilan ka leedahay arrintan waa kan mar kale cabdiqani yuusuf cabdi markaa runtii wasaaradda beero waxaanu samaynay qorshe in biyaha la qabto biyihii maadaama roobkii yaraaday si biyaha sanadkaas ay noogu filaadaan ama laba sano ay noo anfacaan in la sameeyo kaydad biyo oo waaweyn kaydkaa biyaha marka la sameeyo ayaa kadib wax soo saarka tallaabada labaad uu noqonaya marka waxaanu ogaanay muhiimadii koobaad inay tahay si dadka iyo deegaanka iyo beeraleydaba loo badbaadiyo in marka koobaad biyihii la qabto maadaama roob nagu filan aanu helin runtii doorkii dadku kuleeyihiin waxaanu odhan lahay runtii waxa weeyaan dadku in la isku tago in la sameeyo biyo qabado gebagabadii aan taxanahan kusoo gunaanada dulucda baaqa ay dadka tabaalaysan ee ay saameeyeen abaaruhu u dirayaan guud ahaan caalamka iyo bulshada afka soomaaliga ku hadasha waa kan mar kale dayi maxamed dhimbil oo ka mid a beeralayda ay abaaruhu saameeyeen marka waxaan dowladda iyo waxaanu ka codsanaynaa iyo hay-adaha caalamiga ee dadka gargaara ilaahay baa gargaar lehe iyo jaaliyadaha dibadda ku maqanba in la- gargaar lanala soo gaadho wax lanoo qabto oo dadkii duunyadii wayada daafoo dadkiibaa iminka masaariiftiisiiba khatara marka waxaa la- waxaanu doonaynaa in wax lanoo qabto oo ilaahay inta ka sokarisa ilaahayna waanu sugaynaa bini'aadamkana ciddii wax noo qaban kartaa inay gargaar nala soo gaadho waxaynu intaa kusoo afmeeraynaa guud ahaan taxaniya aynu kaga hadlaynay saamaynta isbeddelka cimilada ku yeelatay dadka soomaalida ah barkheed maxamuud kaariye v o a hargeysa
warbixintaasina waxaa soo jeedinayay barqad maxamuud kaariye halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa washington iminkana waxaad kusoo dhowaataan dooda gaaban waa kan wariyaheena xasan kaafi qoyste
tan iyo wixii ka dambeeyey burburkii xukuumaddii dhexe ee soomaaliya fanka soomaaliyeed wuxuu soo maray maraaxilo kala duwan oo uu marba heer joogay haddaba muddooyinkii ugu dambeeyey fanka soomaaliyeed maxaa dib u dhaca ama horumar ah oo uu sameeyey waa mawduuca aynu ku lafagurayno barnaamijka dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya abwaanada kale ah cismaan cabdulaahi guure iyo xirsidhuux maxamed waxaana hadalka ku horeynaya cismaan cabdulaahi guure Eh, waxaan isleeyahay markii la fiiriyo soomaalidu waxay tiraa horta ratiga dambe ratiga hore ayuu saanqaadkiisa leeyahay Eh, kuwa dambe waxay u mareen waa jidkii hore oo fankii hore oo mari jira ayay mareen hase yeeshee waa uu ka fududaaday intii hore eh, halkii looga baahnaa jiray eh, kooxo tiro badan iyo haddii alla kuuron yahay muusig tiro badan iyo eh, hadda waxaad u qabtaa dhallinyarada fanka soo gashay si fudud inay hal organ iyo ay ku heleen haddii alla kuuron yahay fakarkoodana ay kusoo bandhigeen marka waxaan isleeyahay waa laga fududeeyey intii hore oo waa uu ka fudud yahay Eh, midda kale waxaa sii saaciday haddana eh, warbaahinta casriga ahoo eh, fanaan aan weligiis bulshadu aysan arkin ayaa youtube-ka iska soo dhigaya inta keligii iska soo duubo marka si fudud ayaa bulshadii haddana ay ku baranaysaa marka waxaan isleeyahay eh, aaladdan casriga ah ee internetka ayaa aada u sii saaciday oo u sii fududeeyey marka sidaasaan u arkaa aragtidayda marka waxaan isleeyahay intii hore eh, waa ka horumarsan yahay markii laga fiiriyo dhinaca sida bulshadu ay ku heli karto haye xirsidhuux maxamed fanka soomaaliyeed waxaa ku yimid dibu dhac weliba meesha uu tegey meel uu dhaqso uga soo noqonayo ma ahan fanka soomaaliyeed wuxuu ka soo bilowday darbuugad iyo kaban wuxuu ka soo bilowday heelooyin horeyuu u socday wuxuu gaaray hal fanaan oo heesaya oo afartan qofood ay u tumayso wuxuu gaaray masrax buuxa oo aan la samayn karin wuxuu gaaray inay adduunka koobab ka soo qaadaan iyo bilado eh, muxuu ahaa caalamiga ay soo hooyaan waxaa bedelay qolo wax ay ka turjumayaan ba aan aqoonba wax ay ka turjumayaan yacni een, organka eh, abwaanguura sheegayaahu waa dib u dhaca koowaad oo ku yimid fanka weeye een, muxuu ahaa dhadhan ahaan iyo masrax ahaan iyo tumid ahaan masrax waa bal qiyaas masrax fanaan oo hal orgon la istaagay iyo masrax afartan qofood ay ku tumayso ama soddon qofood ama labaatan qofood marka masraxi ahaanna wuu baaba'ay Eh, dhaqan ahaanna muxuu ahaa marka la fiiriyo muxuu ahaa ma aha dad ka turjumaya dhaqanka maba ahaba intooda badan waa jiraan dhalinyaro fiican oo hadda dadka dhammo isku mid maahan laakiin fanku horay buu u fiicnaa waxaa ku yimid dib u dhacan leh abwaan guura waxaad tiri fanku horumar buu sameeyey maxaa daliila maxaad ku sababeynaysaa in fanku horumar sameeyey waa aan sababeeyey oo micnaha dee dhallinyaradii markii ee dalkii u burburay oo la kala qaxay oo ay debadaha tageen oo ay dalkoodii ka tageen oo fankoodii ay waayeen Eh, waxay isku dayeen inay soo celiyaan fankii oo ayagoon haysan abwaan u sameeyo mid laxan u sameeya aan haysan oo mid erayo u sameeya aan haysan ayay haddana mid wixii hore soo qaada iyo mid wax cusub iska jacbursadaba ay wax soo saareen oo ay haddii alla kuuron yahay sii wadeen oo ay xataa bulshada meel kastoo ay joogto ay gaadhsiiyeen eh, dhinaca dhaqanka ee abwaa xirsidhuuxo u sheegay markii horeba fanka dhaqankiisu ma fiicnayn cambaruudda naasaha waxba hayga celinayna cantug dibnaha oo shafka igu camcami iyo ku hay meeshaan la rabo garan maayo waxa ay ku kala duwan yihiin yaa garayska kaafaro kuu salaaxa gaadaha iyo haddii alla kuu roon yahay eh, waxa hadda jira eh, kalama roona markii loo fiiriyo dhinacaasna mugdi badna naartaan maalma joogeen ninkii yidhi muxuu ku eedaynayaa kuwa maanta jooga marka dhaqan ahaanba markii horeba ma uusa fiicnayn markii la yidhaahdo xagga dhaqanka wax badan ayaa hore uga qaldanaay haddana intii oo kale uunbaa ka qaldan ma ahane laguma eeday karo kuwa maanta jooga dhaqan xumada waa tahay xirsidhuuxu maxaa fanka maanta ka qaldan oo kii hore uu ku wanaagsanaa fanaaniinta hore iyadoon internet saacidayn iyadoon youtube saacidayn iyagoon facebook waxba dhigaynin iyagoon qalab haysan ayaa mujtamaca soomaaliyeed kulli bartay kuwanina hal sano midkii xataa soo baxo aaladdaa ku soo baxo sanadka bacdi waa eber sababtu waxa weeye heesaha ay samaynayaanba tayo ma laha waxa fanaanka haya oo muxuu ahaa meesha uu gaaro ku hayaana waa tayada heeska bal u fiirso maxamed saleebaan iyo xasan aadan iyo laba kun oo sano oo soo socota khadra daahir iyo magool iyo laba kun oo sano oo soo socota heesahooda laga xiisa dhigi maayo waadna ogtahay fanaaniinta hadda soo baxdayna laba sano ka hor kii soo baxay hadda ma taqaanid xilligiisa wuuba dhammaadaba saasuu ku dhammaaday sababta waxa weeye tayala-aanta heesaay soo saarayaan fanaaniinta hore heese tayalahay soo saari jireen inta badan nuxur bay samaynayeen war halqabsilahay samaynayeen war maahmaahyalahay samaynayeen war taariikhda galay samaynayeen war aad iska dhex aragtay samaynayeen bal ii sheeg hadda hal hees yacni oo muxuu ahaa nuxur leh oo la dhihi karo heeskaasi weligii ma dhacayo ma ogi anigu hadda kuma garanayo heesaaga cusub marka waxaan leeyahay mana rabo haddee inaan muxuu ahaa aada ugu tiigsado runtii laakiin waxaan leeyahay wax tayale ha soo saareen waa fiican yihiine intii la dhali lahay nin horeo shaqeeyey ninkan dambe wax cusuba keeno oo fiican sidaasaan dhihi lahaa fanka dibudhac buu ku socdaa weliba haddaan dhaqan ahaan la soo celin qalab ahaanna la soo celin yacni layf ima heesi karaan fanaaniintaan haddeer inta badan nin walba qabcadaa laga qabanaa meelaa la gelinaa kombyutara lagu ururinaa hadhow haddaad fara- fagaaro keento tiraa fanaaniina utumana wax uu samayn karo lama arko gabagabadii xalku muxuu yahay sideese fanka soomaaliyeed heerkii loo baahnaa uu ku hiigsan karaa aan ku horeeyo abwaangoore kuwii horena haddii alla kuuroon yahay yay aadayni kuwa dambe kuwa dambena ha la wanaajiyo akhlaaqdooda iyo dhaqankooda iyo wixii ka hadlaysan in laga saxo ayaan ku tali lahay hana la ogaado dadka aad fanka u tihiin waa dad muslimiina oo soomaali ah dhaqankooda iyo caadadooda iyo diintooda iyo akhlaaqdooda waa in la ilaaliyaa oo aada ku daysan wadamada aad joogto iyo dhaqamada ka jira taas ayaan kula tali lahay xalka fanka waxaan u arkaa sida xirsi sheega kuwii hore waa la maamulayay oo waa la itixaamayay oo waa la kala saaray kuwa maanta joogaa cid kala saarta ma hayaan hase yeeshee bulshada ayaa ku kala saaraysa oo haddii alla kuu roon yahay goobjoogo ku ah oo ku dhagaysanaysa oo ku daawanaysa marka bulshada kala saaraysa in la wanaajiyo xagga akhlaaqda ayaan xalka u arkaa xirsidhuux xalku muxuu yahay dhinacaaga gabagabadii xalka waxaa weeye fanaaniintii hore ee soomaaliyeed horumar bay sameeyeen dalkay soo dhiseen dowladnimaday garab istaageen horumarka soomaaliya garab siiyeen midda africa ee gacan siiyeen caalamka africa oo inteeda badana lagu xoreeyey heesihii soomaaliya inta badan aada ogtihiin tartamo badan bay galeen libin badanay soo hooyeen kuwan cusubna waxaa laga rabaa inay u diyaargaroobaan inay dalka horumariyaan inay dhisaan inay kor u qaadaan dhaqanka iyo sharafka islaamka iyo soomaalida inay horumar badan sameeyaan ayaan ka rajaynayna haddii alla yidhahdo intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gebagabaynaynaa barnaamijka dooda gaaban tan iyo kulanti dambe waxaannu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh
doodo gaaban ayaa dhegaysanayseen oo ku saabsanayd fankii hore iyo fanka maanta waxaa soo jeedinaya waryaheena magaalada muqdisho xasan kaafi qoysta halkaad weli nagala socotaana waa washington cabdiraxmaan danduriyo intaadan ibraahim xasan danduriyo intaadan meesha ka bixin bal aan ku weydiiyo weydii dhakhtarka iyo dhegeystayaasha waxaad u hayso
kusoo dhowaada barnaamijka weydiiya dhakhtarka waxaan uga hadlaynaa qaar ka mid ah xanuunnada guud waxaana marti ugu ah dhaktar maxamuud saahid maxamuud oo ku takhasusay xanuunnada guud gaar ahaan kuwa ku dhaca dhiigga kana howlgala magaalada muqdisho dhakhtarka marka hore waxa uu ka hadlayaa ilmaha markay dhashaan markiiba la yidhaahdo sonkor ama macaan ayay qabaan kadibna waxa uu ka jawaabayaa su'aalaha dhegaystayaasheenna qaarkood oo barnaamijka la soo xidhiiray sokorta way ku dhashaan way ku dhalan karaan ilmo yaryar oo mataqaanaa oo insuliin oo qaadanaya ad arkaysaa markiiba ay ku dhasheen macnaha waxaa waaye problem waxaa waaye waxay ku dhasheen kii type one-ka ahaa ayay u badan yahay noocaas oo ilmihii maaha ilmo meel la dhihi karo mataqaana way cayideen iyo way maxaa la yidhaahdaa sida raashinkaasay badsadeen iyo kan iyo la dhihi karo maaha waxaa waaye ilmahaas waa ilmo ku dhashay insuliinka amba taatanba maba soo saarayaanba marka kaas waxay qabaan type one inta u badan ilmaha yaryarka ah oo oo uu ku dhaco cudurka marka kaas wax jira waaye waana lagu dhashaa waana arrin mataqaana aan aragno oo taabanay waaye ilmo yar oo dhashay oo hadda insuliin weligii noloshiisa insuliin inuu wado waaye ruuxaas haddaan maalin maalin ka mid a ilaahay qadarin in maxaa la yidhaahdaa bahalkan insuliinka soo saara oo maxaa la yidhaahdaa dadna boggay dhahaan dadna waxay dhahaan magacyo badan uu leeyahay kaas oo caleentoo kale ah yani araggiisa siduu muuqdo marka kaas bankriyaaska lagu yidhaahdaa afka medicalka bankriyaaskaas haddaan oo aan la samaynin abuuris isaga oo sida wadnaha iyo keliyaha iyo mataqaanaa laysu siiyo aan la- haddii maalinkii la gaaro kaas waxaa imaanaysa inuu ruux awood u yeesho in mataqaana insuliin uu ka maarmo laakiinse ilmahaas oo insuliinkaba soo saaraynin noloshooda dhan waxay noqonaysaa ilmaha inay sokor qabaan insulin ay ku noolaadaan bismillah magacayga waxaa cabdiqaadir aweys axmed su-aasha dhakhtarka weydiinaya waxaa waaye dhiigkarka maxaa lagu daaweeyaa ka hortag mase leeyahay okay dhiigkarka daaweynu leeyahay dabcan si tartartiibaa loo dawaayaa yani hal daawaa lagu dayaa haddii anfic weyda labaa looga dhigaa haddii anfic weyda saddexaa looga dhigaa iyaga naftooda si ay u shaqeeyaan waa kala badan yihiin intooda badanna mataqaano hadda waddanka alxamdulilaahi waa laga helaa qaar wadnaha garaacidiisay yaraynayaan qaar xididaday ballaarinayaan waasicinayaan qaar xididada wadnaha intaysan imaanin bay maxaa la yidhahda waasicinayaan qaar xididada wadnaha ka baxa ay waasicinayaan qaar waxay yaraynayaan volumka yani yani inta biyo oo jirkaada ku jira ayay yaraynayaan kaadidaaday badinayaan saasay ku yaraynayaan marka siyaalo badan aya oo lala dagaalamo ayaa jira maxaa la yidhahda dhiikarka runtii isaga ayaa noocyo kale leh mid iska dhib yar iyo mid dhib badan iyo kuwo aada siviir u aho aada u adag ayaa jira daaweyntooda dhammaantoodna khatar bay leeyihiin in ruuxa indhabeel ay ku ridaan in ruuxa wadnihiisii ay baabiyaan in maskaxdii ay ku furmaan waxaasoo dhan dhibaataa way leeyihiin kahortagna waa leeyahay kahortag u fiicanoo loo sheegay oo ruuxa inuu caadaysto inuu cusbada ka daayo raashinka ka yareeyo intuu ka yareyn kara laba khaas ahaan dadka afartan sano ka weynaaday inay cusbada bataatanba iska fogeeyaan sodiumka waa mid la sheegayo labo in kolesteroolka iyo raashinka subagga iyo difankala uu yaraysto saddex ruuxa inuusan cayilin inuu ku dadaalo hadduu cayilo wuxuu u janjeeraa inuu mataqaanaa uu ku dhaco dhikar saddex afar ruuxa inuu caadaysto exercise inuu sameeyo ora dad badan oo xataa waxaa jira dhiikarka ku daaweeya dhiikarka weliba markuu yahay maal ku daaweeya orod caadaysto mataqaanaa inuu ordo socodna sameeyo maalinkii soddon daqiiqo boqol iyo konton daqiiqo toddobaadkii ayaa la yidhaahdaa ama sameeya toddobaatan iyo shan daqiiqo oo orod ah maaragtay strenos activity la yidhaha yani physical activity xoog badan oo nin dadka dhallinyaradii ka suurtoobaysaayo yani ruuxii neeftu adhow uu neeftuurayo marka saas haddii la yeelo weekly loo sameeyo exercise ogaada exerciseka inta mar la sameeyo nafta la iska qaado saacad la ordo haddana la iska fadhiyo oo toddobaad aan waxba la sameyn wax micnoo sameynaysa ma laha waxaa la sheegaya waxaa waaye system si regular oo nidaamsan loo samaynayo aad xisaabsanaysa daqiiqadahaada toddobaadkii toddobaad caawa hadday ku gafto habeen dambe aada samaynaysid lix subxood ama lix habeen ama shan ka dhigo adiga waxaa lagaa rabaa totalkii boqol iyo konton iyo wax ka badan ayaa lagaa rabaa toddobaadkii inaad samaysid dadka saasa oo dadaala nin dhakhtar oo brofesor aniga brofesor io ahaan jiray ayaa laiiga sheekeynayay oo talyaani ah yacni daawooyinka markuu qaato ayuu ku xanuunsadaa marka nin hadda waa toddobaatan jir dhaafay waayo waa laiiga sheekeynaya wuxuu ku daweeyaa orod orod maasuu ordaa saacado badanuu ordaa barasharkiisa waa dhacay maaragtay laakiin hadduu istaago haddana waa ka cabarasharka marka waxaa la rabaa in lagu wado shaqadaas shaqo joogta ay noqoto iyadana daaweyntiisa ka qayb gashaa waana kahortagna waa noqon karta daaweynna waa noqon karaa exerciseka intaas waxaa ku dhan barnaamijka weydii dhakhtarka waxaannu uga hadlaynay qaar ka mid ah xanuunnada guud waxaana marti ugu ahaa dhaktar maxamuud saahid maxamuud oo ku takhasusay xanuunnada guud gaar ahaan kuwa ku dhaca dhiigga kana howlgala magaalada muqdisho intaannu mar kale barnaamijkan oo kale ku kulmi doono waxaan dhammaantiiba idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo intaas sidaa waxaa ku dhan barnaamijka dhakhtarka weydiiyey waxa aad la socoteen sida aan idiin soo tebinaba in ciyaar kubadda cagta ah horseed iyo heegan ay ku dhex martay magaalada muqdisho oo si toosa caalamka looga daawanayay jamaal ayaa haddaba ila fadhiya stuudiyaha oo ciyaartaas si gaara ula socda jamaalow maxaa soo kordhay
dandurayo ciyaartaas ay dhammaatay goor dhoweyd ayayna dhammaatay waxay ku dhammaatay laba gool iyo gool sida aysenama noo sheegaysayba ciyaartaas daqiiqadii ugu horreeyey waxaa goolka ku hormaray naadiga kubadda cagta hagan iyadoo laakiin markii dambe islamarkaa intii gelinkii hore ciyaarta socotay qaybtii hore waxaa calaamada guduudan laga siiyey mid ka mid a ciyaartooyda horseed oo goolna lagu lahaa taasi waxa ay ka dhigtay in isbedel wanaagsan uu sameeyo macalinka naadiga horseed markii laisku soo laabtay qaybta dambe dadaal badan ay sameeyeen waxay dhaliyeen laba gool hagan wax goola maysan dhalinin inkastoo ay fursad u haysteen inay goolo dhaliyaan haddana maysan u suuragelin sidaa daraaddeed koobkii generaal daud oo koobka labaad ee soomaaliya laga ciyaaro waxaa ku guuleystay kooxda horseed waxaa xusid mudan ibraahim sidaad sheegtay in ciyaarta si toosa loo daawanay markii ugu horreysana ay ahayd taarikhda soomaaliya in ciyaar si toosa loo daawado caalamka looga daawado waxaana cabdiqani saciid carab oo gudoomiye xiriir kubadda cagta soomaaliyeed oo aan la hadlay ii sheegay in tani ay bilow tahay ayna rajaynayan in horyaalka soomaaliya marka uu bilowdo ay sidoo kale si toosa ay ciyaartaasi iyo ciyaaraha kaleba ay u baahiyaan sidaas si lamidan ay heshiisyo la galaan kana la yidhaahdo super sport nine oo baahiya ciyaaraha horyaalada dalalka bariga africa soomaaliyana waxay doonayaan inay qeyb ka noqoto haddii arinkan sidoo kale intaasaan ku daro koobka club world cup la yiraahdo ayaa la ciyaaray naadiga barcelona iyo naadiga evan granid ee dalka china ka socota ayaa wada ciyaaray samafinalihii saddex gool waxba naadiga barcelona ay ku adkaatay oo finalaha iska xaadirisay lana ciyaari doonta axadda soo socota naadiga river blate ee wadanka argentina oo iyadana soo badisay oo koobkaasi ay labada kooxood ku tartami doonaan waxaa ka maqnaa barcelona lionel messi oo xanuun iska caadiya uga maqnaa iyo naima oo dhaawac uga maqnaa waxaana rajaynayaa in labadoodaba ay taam noqdaan kulanka axadda soo socda
aada iyo aad ay aad u mahadsan tahay jamaal axmed cusmaan halkaa dhegeystayaal welin laga socotaana waa lantaaf soomaaliga ee v o a oo aad haatan toos uga dhegeysanaysaan washington anoo libinta caashiqa liibaan ka gaaray adiguna yasalaam laaca beenta ah ka lulo oo hasidayn codkii macaanaa ee fanaanada xamdi guweyn ayaan kusoo gabagabaynaynaa idaacaddeenna galabnimo waxaa wadajirda kugu soo jeedinaya jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ibraahim xasan daanduray intaan mar kale wada ku kulmi doonana waxaa idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.